wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafti arrimo diinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baydhabo kulanka laga aaday waxaanuu ku mid ee bahda warbaahintii culummada magaalada walibana ku qaybgalaalkuusa ka dhiirigeliyay inay marwaliba muhiimada horumaryowka shareecada islaamka kulanka guriyadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafti arrimo diinta ee dowladda federaalk soomaaliya weliba uusa ka dheeraday muhiimada kulanka iyo si marwaliba wasaarad ahaan iyo diyaaranka iyiin horumarinta diinta islaamka oo lan baahanyo diinta islaamka inti kor lan qaada oona dad muslim ah ahlu sunna wal jamaa ah madhabtiyo shaaficti ana soomaali allahu akbar markan may la raay sifaadkas inti la muuji khayrka inti la muuji eeda muhiiminga tah waagi ina raay maalaga jarnahay waalidiinta dadka ahlu khayrka haayeen galbihi iyo xilidii oo faraaqada leyn xuski ilaahay dikriga ilaahay maran waqti wax qaadada jiraan laakiin waqti ilaahay nasibka may kuweelay ha dikrigii bilo ku xishoodow munkarka nila kafaanow markan geega may sharafniin eh isin oo dikriga ilaahay kafaanasan marna ilaahay xusaasan nabiga sala allahu alayh wasalam amaanasan yaa nabiy salaam calayka yaa rasuul salaam calayka yaa xabiib salaam calayka salawaatullahi calayka qaadasan dalaca albadru calayna marna qasiidina walha kadhaway sala allahu alayh wasalama inta ka qaadasan eeda shucuurtan ee farxaddan malaha koobo kora marka maylan baahanyaa dadka dhalinyarada eh mayla raay laka tarbiyeeye geedka inta yaryi iyo la toosiye markan dadka dhalinyarada ah meeli wala kale oo maala yani kugu mashquulin lahaayeen xuska ilaahay xuska rasuulka sala allahu alayhi wasalama ammaanta rasuulka daa'imnan ammaanta rasuulka inay ku sharafowan rasuulka sala allahu alayhi wasalama ahlu janno waaye mayla raay ummadda ilaahay shaksiga inka fadl badanaayo waay hadda dembi usa ku qaatamawma leh laakiin ruska nabaga marba una xusnan una ka sharafowana markaan sharaftaas may leerahay qof walba an dhagtamo la fadee limithli hada falyacmal ilcaamiluun markan ana oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta may garab iyo gaashan siinkeena waliba kheer eh isin wadan inti garab siinkanagana insha allah wali karaankan eh iskaalmaysadaanan reer baydhabo oo dhan reer koonfur galbeed i soomaaliya guud ahaanna may marna inka baaqane inti xusku ilaahay laazim markii una xusku ilaahay ku tabneen xuskana rasuulka sala allahu alayh wasalam gaabiska naganeen oo iyo walba musiibe markaasa ku hoyan markan masiibadan marna soomaaliya kaabsati mayla kubaha kureehe mayla raaye jidkii ilaahay dariiqi toosana wa annaha laa siraadi mustaqim fatabicuuhu markiinu qaadana ya ilaahay marna noo qaade ilaah kaashfa kurub eh kurbada ilaahay sheene waanu isi feede markan insha allah mayna isdirdaarmaanaha intii xalaqaadkan iyo mawdaca dikrigan la badiya nabag sal ly sl maynay sheegahe malaa'ig ilaahay adduunka wareegas sin wareegayan may argayan meel xuska silanka wada markan may araayan inay iskooyo haluumu ilaa xaajatikum wardanti unlahaynan waato kooye meeli marki kooyan ya ilaahay may laraaye ankafaana may leyina ilaah addoommada oo si isa ah yaha aragni ka tuugayan ka baryaayan ka xusaayaan xabiibka rasuulka sal alay slam amaanayan marna ilahay ma helay may fadaayeen jini wey ilahay jini ka weydiisadaayeen may omeen galaayeen naar jinaaday hor aragayna maya naartay hor aragayna maya haddii arag lahayen ku waramaab haddii jinaado arag lahayen hilowgood iyo marna shawqigood inta ku doornaado lahay naarta haddii arag lahayeena obsida inta ku doornaado lahayd ilahay ma marna inka bashaareeyey addoommadaas dembijo dhaafay inku markhaati kaha markaas may leeray ya rasuulallahi kan ilaahiyow may leeray lanka ow siin meelilay may leeray tusaalaan beerta bay dowlata suqooyi ya ulmaadi oo digrigii wado khayrkii wada hala kulumi ilahay maynka bashaareey jala ilaahay jala wacala maynka bashaareeyey hum lqowmu laa yashqaa jaliisu han yoo eh lankii lafadheeda hataa ma urdarsadow lankii niidaas kooy isku dhaafa lanko dankalna en lakooyay ankooyay digriga haleeli ya hum lqowmu laa yashqaa jaliisu ma ilahay jala wacala markaan haanaas ilahaynay dara dembiga in dimbaartka ilahay dhaafa ilaahay santan kulani jannat alfirdowsi ilahayna kulami khayr iyo wanaag badan ilahayna wada waafaji توفيق الدنيا توفيق آخر إلهي نسي إلهي محبة الله محبة رسول إلهي نسي إلهي محبة الله محبة رسول إلهي نسي آخر الزمان ما يروقنا مرنا دنبيقس كبضي محبة يراتي إلهي قلبك إلهي محبك لي إلهي قلبك إلهي محبك لي عمر مسمى سنة جنك قال جنك قال ما لهي نو إلهي نحر نحر يستس إلهي حمد إلهي نقلا ذا يسد إلهي دنبيق دنبوات كان إلهي دافع